bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti a taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha nofembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan shalay gelinkii dambe waxaa garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ka dhoofay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geela xaaf iyo madaxweynaha maamulka ahlu sunna isku magacaabay ee gobolada dhexe waxaana ay gaareen magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya halkaas oo la sheegay inuu ka furmi doono wadahadal labada dhinac u dhexeeya warar aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in magaalada nairobi wadahadallo weji ka weji ay ugu furmi doonaan madaxweyneyaasha galmudug iyo ahlu sunna waxaana wadahadalladan garwadeen ka ah urur goboleedka igad oo u yeeray hogaamiyaasha galmudug iyo ahlu sunna wadahadalka u furmi doono madaxda galmudug iyo ahlu sunna ayaa diiradda lagu saari doonaa sidii loo soo afjari lahaa khilaafka u dhexeeya galmudug iyo ahlu sunna iyo sidii ahlu sunna ay wax ugu yeelan lahayd baarlamaanka iyo golaha wasiirada ah ee galmudug galmudugna ay ugu soo guuri lahayd magaalada dhuusamareeb oo ah caasimada ah maamulkaasi urur goboleedka igad ayaa wadaha qorshaha lagu heshiisiinaya galmudug iyo ahlu sunna waxaana la sheegay in kulanka xigaha ay yeelan doonaan labada madaxweyne uu ka dhici doono magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dhammaadka bishaynu haatan ku jirno iyadoo ay arrintanna xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo warbaahinta la hadlay labada dhinac ayaa weli ku kala aragti duwan hanaanka maamul ee gobolada dhexe ee dalka iyadoo xisbiga wadani uu ku dhawaaqay inuu joojiyey wadashaqayntii uu la lahaa guddiga doorashooyinka somalilan oo uu ku eedeeyey inuu ka jawaabi waaye codsiyo xisbigaasi mucaaradka ah ee wadani ugu uu u diray guddiga doorashooyinka ayaa la xiriir oo la xiriiray walaac uu ka muujinayay xisbiga xisbiga kulmiya oo uu ku inuu ku shubtay doorashadii islamarkaasina warqadaha doorashooyinka lagu daray kuwa aan sax ahayn ayaa waxaa kulan ay yeesheen arrintaasi guddiga doorashooyinka somalilan iyo xisbiga wadani musharaxa madaxweyne ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan ciro oo la hadlayay saxaafadda ayaa sheegay in kulankii u horreeyey ee ay yeesheen xisbiga wadani iyo sidoo kale guddiga doorashada si ay uga wada hadlaan cabashadooda cabashada ka timid xisbiga wadani waxa uuna mudane ciro sheegay in kulanka labaad ay yeelan doonaan labada dhinac maalmaha waa maalmaha soo aadan si looga sii hadla arrintaasi taageerayaasha xisbiga wadani ayaa ugu baaqay in inay isdejiyaan si ay u sugnaato amniga wadahadalkana looga miro dhaliyo waxauna xisbiga iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka sheegeen in la xali doono dhammaanba dhibaatooyinka jira ee ay ka cabanayaan dhinacyada ayagu haatan ka soo yeeraya ee ku aadan doorashadii somalilan ka dhacday shacbiga guud ahaan iyo taageerayaasha xisbigaba waxaan ugu baaqaynaa inay amniga ilaaliyaan waxaa kaloo aan ugu baaqaynaa una sheegaynaa dhammaan shacbiga somalilan iyo taageerayaasha xisbiga wadaniba inuu maanta waa holagu bilaabmay komishinka doorashooyinka qaranka iyo xisbiga wadani si loo xalilo codsiga iyo tabashada uu gudbiyey xisbiga wadani wadahadalkii koowaad waanu yeelanay maanta waanu u gudbinay wixii dareena iyo tabashooyinaba aanu aragno in xaaladan lagaga bixi karayo oo ah isqancin kuna saabsan dhammaan wixii xisbigu dalbaday inay fuliyaan codsiga waanu gudbinay waxaanu suunaynaa wadahadal labaad waanu ku heli doono go-aanka komishanka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacbiga iyo taageergaarahaan taageerayaasha xisbiga wadani inay naga warsugaan waxaanu rajaynaynaa xaaladaas in la xaliyo oo xal laga gaaro qanciya xisbiga iyo taage halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer sida ay baahisay wakaaladda wararka ee dalkaasi talyaaniga oo soo xiganaysa saraakiisha ciidamada badda ee talyaaniga ayaa waxaa lagu laayahay biyaha u dhexeeya talyaaniga iyo libiya doon siday ilaa iyo boqol ruux oo tahriibiyaal ah oo ka baxday xeebaha waddankaasi libiya sarkaal ka tirsan ciidamada badda talyaaniga ayaa sheegay in ilaa iyo hadda la laayahay meydadka ilaa iyo soddon qof oo haween u badan islamarkaasina u u dhashay waddanka nigeria oo ka mid ah dalalka la socday doonta la laayahay doontan ayaa waxa ay ka baxday xeebaha libiya waxaana la aaminsan yahay in ay talyaaniga in ay tahriibiyaashan ay siday ay ku jiraan soomaaliya waxaana weli baadigoob ku haya ciidamada ilaalada badda talyaaniga iyo sidoo kale kuwo kale oo caawiya dad badan oo soomaali ah ayaa horey ugu nafwaayey tahriibka badda u dhexeeya talyaaniga iyo libiya kuwaas oo intooda badan sheegayay in ay raadinayeen nolol ka wanaagsan tan ka jirta soomaaliya waxaana dadka inta badan ka tahriibaya dalka ay yihiin kuwo ay daashatay dhibaatooyinka ka socda soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya maamulka gobolka banaadirna waxa uu amaro culusay duldhigay waa dugsiyada qur-aanka ee ku yaala degmada boondheere ee gobolka banaadir iyadoona degmada ay ugu baaqday macalimiinta in ay soo caddeeyaan goobaha ay carruurta soomaaliyeed ku barayaan qur-aanka kariimka iyadoo degmada looga yeeray macalimiintaasi qaarkood oo ka hadlay waa macalimaantaasi qaarkood oo amaradaasi maamulka degmada uu soo duldhigay haddaba qaar ka mid a macalimiintan ayaa la hadlay warbaahinta ayagoo sheegaya in aysan kari karin waxyaabaha qaar ee lagu xujeeyey waxaana sidoo kale ay ka hadli doonaan amaradaasi oo qaarkooda ay sheegeen inay yihiin kuwo aan la aqbali karin waxaana ay tilmaamayaan sidoo kale in damiino ahaan looga qoray qaar ka mid ah ardaydii ay waxbarayeen sida ay sheegeen macalimiintaasi
taasoo dhan walxa lagu baraayay qur-aanka lagu baraayay dadka hadda oo ilmaha maa joogana wax oo si lala qadbaa yadii fii sabiilillah lees waa loogu dhigtaa maajirta arrintaas dowladaa nalageeyey waa nala waxay qof damiina keenaa layidhi aniga marka damiin dhilfo banoon dheel waa lano magaca afraxo afraxo ahaa damiin ka dhigtay
tesari waxaa sababta ma nolol yihin laakiin macnaha qof walba damiin oo iyada oo muulumaan guri oo leh in qofkaas madabo oo damiin ka naqato taasaa nolol warsan qof kale oo deegaanka ardayda dugsiga kamid ah ayaa damiin kaa naqanaya adiga oo geynaysa waa markaa geyso degmada geynaya markaasaa adiga markaasaa adiga qofka qofka guriga ardayda kamid ah waday maadaama muulumaal adi haddaana ahayn qofkaasaa geynaya ardayda kamid ah qofkaasaa adiga damiin kaa naqanaya adiga gurigiisa damiin kaa naqanaya adiga warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin akhrinayo warka intaynu dib u kulmayno sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh